bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan warka madaxdiisii dowladda soomaaliyeed ayaa maanta si toos ah dib ugu furaysa duulimaadyadii caalamiga kaasi oo in muddo aba xidhnaa ciidanka kumaandooska ee xoogga dalka soomaaliyeed ee danabna waxa uu howlgallo ku dileen horjoogihii maleesiyaalka argagixisada ee al-shabaab ah dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa jubbooyinka webiga shabeelle ayaa la sheegayaa in fatahaad oqorle uu ka samaynayo meelo ka mid ah aagaasi sheekh cabdilcasiis sacnacaani oo ka mid ah culimo awdiinka soomaaliyeed ee gobolka minnesoto ayaa la wadaagay bulshada soomaaliyeed sida looga hortagi karo xanuunka covid nneteen wararka dibaddana waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi iraaq ah oo sheegtay in taliyaha ciidamada dhowrista sharciga genaraal saada kaliib laga qaaday xilkii
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fidsan dowladda soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi ah u furaysa duulimaadadii caalamiga ah oo hakiyaya cudurka coronavirus kaasi oo in dhawaaleedba isagu markaasi dhibaatooyin ku hayay meelo kala duwan oo caalamka ka mid a cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan noo haya
inkastoon ku maqla xasan san tahay boqol soddon iyo afar cisho kadib maanta ayaa dib loo furayaa duulimaadyada internationalka ee soomaaliya kadib markii loo hakiyay saameyntii cudurka coronavirus oo ku yeeshay dalka waxaana kiiskii ugu horreeyey lixdii bishii saddexaad laga helay magaalada muqdisho coronavirus laakiin qadar alle darteed insha allah maanta afar bilood kadib ayaa maanta dib loo furayaa waxaana garoonka aadan cadde muqdisho maanta lagu wadaa inuu dib u furmo dulimaadyada internationalka oo ka mid a dhaqaalihii dalka ama ilaha dhaqaalaha kasoo geli jira meelaha ugu badnaa marka laga tago dekeda muqdisho marka xasanow maanta waa maalin farxadeed waxay ka dambeysay kadib markii toddobaadkii lasoo dhaaf golaha wasiirada ay ansixiyeen in bisha saddexda saddexda bisha oo maanta ku beegan dib loo furo dulimaadyadii gudaha dalka si loo kafiifiyo xayiraadihii saarnaa dalka ee ku aadana coronaviruska kadib markii kiisaskiisii soo dhaceen laakiin weli waxaa jira khatar kale oo laga digay leeyahay in weli waxaa waaye laga digtoonaado iyo in kor loo qaado
cabdiqaadir haddii aan ku weydiiyo duulimaadyada hore ayaa golaha wasiirada ay ballan qaadeen in maanta si rasmiya loo furayo oo saddexda bisha waanu ka xunaa qadka ayuu ka go-aya cabdulqaadir cali axmed ayuu kaasi ahaa dhinaca kale dowlad goboleedka jubbaland oo soo dhoweysay dib u furista duulimaadyada caalamiga ah ayaa waxa ay tilmaameen mid lagama maarmaan u ah bulshada waayo dad fara badan oo muddo kala maqnaa ayaa isu imaanaya muuse cismaan abtow ayaa warkan faahfaahinaya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland ayaa si weyn u soo dhoweysay furitaanka duulimaadyada caalamiga ah oo dowladda soomaaliya ay dib u furtay iyadoo tilmaantay in furitaanka duulimaadyadan caalamiga ah ay qayb weyn ka qaadanayso horumarka iyo isdhexgalka dunida agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland saciid cabdulaahi macalin maxamed ayaa ka hadlay muhiimadda duulimaadyadan caalamiga ah oo ay dowladda soomaaliya u furtay iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada soomaaliyeed runtii aad baan ugu faraxsannahay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay kulankii khamiistii lasoo dhaafay shirka golaha wasiirada ay ku go-aamiyeen in dib loo furo duulimaadyada caalamiga ah runtii aad baan usoo dhaweynaynaa ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaanba waxaan kala simannahay dhammaan dowlad goboleeda kaleeto iyo dowladda dhexda aad baana loogu baahnaa waan ugu mahad celinaynaa dowladda dhexe ugu horeyn madaxweyneheena madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha ismaaciil maxamed guuleed iyo wasiirkeena gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi salaad omar aad baan usoo dhaweynaynaa aad baan loogu baahnaa ka horna waxaa furmaa furnaa oo adiga wiig ama laba wiig ka hor uu ahaa markii la furay dulimaayada gudaha ama localka ah sidoo kale aad baa loogu baahnaa kan caalamiga ah inay soo dedejiyeen aad baan ugu faraxsanaa una soo dhaweynaa aad baana u rajaynaynay waana la soconay kii saamaynta uu lahaa cudurka waana wada dareensannahay inkastoo weli uusan caalamka ka dhammaanin oo weli uu socdo ilaahay ummadda ha ka badbaadiyay cudurkaas ee covid nineteen haddana waxaa keentay iyadoo loo baahnaa dulimaada caalamiga inay sii socdaan haddana wax anibaa meesha jiray oo ahaa duruuftaas cudurka faafayay ee socday viruska ah muddo waa xirnayd laakiin hadda waxaad umalaysaa in lala qabsaday cudurkii oo controolkiisii iyo kahordagiisii dadku ay la qabsadeen qof kastana haddee asaga uu mas-uuliyad iska saarayo wasaarada caafimaadka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay ay ay ay ay tilmaamahooda iyo kabaarandigitaankooda weli ay ku mashquulsan yihiin shacabkuna hadda ay la haystaan caalamiga markii la hadlay dowlamaadadana waxay noqonaysaa ugu yaraan nairobi oo kale markii la tegay in dowladda kenya oo kale naftarkeeda ay garoomadeeda aada u controleyso dadka soo gelaya cudurka inay positive yihiin iyo inaysan qabin ee annagana ama soomaaliya ama dowlad goboleedka jubbalandna dadka ka tegahayo oo oo duulamaadadaas caalamiga gelahayo uma dirayna insha allah wasaaradda caafimaadka way joogtaa garoomada jubbaland wasaaradda caafimaadka dowladda jubbaland dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan dib u furtay duulimaadyada caalamiga ah oo muddo ku xirnaa faafidda cudurka covid nneteen coronavirus
waa tahay aad buu u mahadsan yahay muuse abto ciidanka kumaandooska ee xooga dalka soomaalida ee danaba ayaa howlgalla ay ka fuliyeen meelo kala duwan oo ka tirsan deegaanada gobol jubbooyinka ayaa waxa ay ku dileen horjoogihii maleesiyaadka al-shabaab ee maaliyadda u qaabilsanaa gobolada jubbooyinka aamine xaaji xuseen ayaa warkaasi qaadaa dhigaysa
howlgalkaani oo ahaa mid lagu burburinayay meelo ay ku dhuumalaysanayeen maleeshiyaadka argagixisada ah al-shabaab ayaa ciidanka kumaandooska ee xoogga dalka ee danam waxa ay ka fuliyeen deegaanka deegaanka kooban oo hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose howlgalka ayaa ciidanka waxay ku dileen horjoogihii argagixisada u qaabilsanaa dhanka maaliyadda ee gobolka jubbada hoose kaasi oo lagu magacaabo cali garweyne iyo afar maleeshiyaad oo ilaalo u ahaa sida idaacadda ciidanka qalabka sida u sheegay taliyaha guutada lixitobanaad ee kumandooska xooga dalka danam gaashaanle ismaaciil cabdimaalig maalin taliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in ciidanka sidoo kale ay wadada u dhexeysa jamaame iyo kismaayo kasoo saareen miinooyin ay wadada geliyeen maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab kuwaasi oo doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka isticmaalo wadadaasi gaashaanle ismaaciil ayaa sheegay in howlgalka burburinta uu socdo islamarkaana ujeedkiisu uu yahay sidii loo ciribtiri lahaa maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in markaasi ay webiga shabeelle uu si xoogan markana usoo fatahaya mar kale sida uu kusoo waramayo waryahayaga maxamed cali juba wuxuu ku fatahay deegaano horloo ka tirsan gobolka ee sida deegaanada dhabar cubtan iyo deegaano kaloo hoostaga hore fatahad wuxuu webigu u sameeyey afgooye sabiid caan oo lamareerey iyo awdhiga qeybo kamid ah fatahada webiga waxay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo ka barakacay fatahada islamarkaana hadda aan haysan gooba ay degaan dadaalada abuurku sameeyey ayaa gargaar lagu gaarsiiyey welibataa intan waxba ku jireen oo ay u baahan yihiin gurmud kaloo ka yimaado soomaalida iyo dadka caawiya dadka noocaan oo kala fatahada ay saameysay fatahada noocaana weli hore looguma arag soomaaliya oo aan dhahe waa afkoodi hore uguma aysan dhicin oo ah fataxaad sanadihii dambe ka duwan kuwii fati uu fatihi jiray weliba afgoodi ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay ugu darneyd oo fataxaadda ay si weyn u saameysay iyadoo runtii dowladda soomaaliyana ay lacag ugu dartay fataxaadda hadda fataxaadda waxaa uu weliga sii marayaa number conton oo ah oo ka fog webiga shabeelle taa waxay caddaynaysaa inuu webigu wado biyo weyn oo dadka dhibaato badan ay ku qabaan fatahaadana runtii waxa ay galaafatay dalagyo badan beeraha oo kasoo bixi lahaa beeraha afgooye ilaa ay ku yaala awdigle sidoo kale janaal waxaa laga cabsi qabo wig inuu fatahaad ka sameeyo oo runtii meelaha qaar wig waa u jabsaday marka fatahaadan saameyn weyn ay ku yeelatay dalagyadiiso shacabaa iyo hoylaan ay ku rigtay fatahaada welina ma jirto dhimasho laga soo warinayo fatahaada nigeysata
culimada soomaaliyeed ee ee ku nool dalkaasi maraykanka ah ayaa bulshada halkaasi ku dhaqana la wadaagaya sida ay lagama maarmaanka u tahay in taxadar xoogana looga muujiyo cudurka coronavirus sheekh cabdilcasiis sancaani oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee gobolkaasi minnesota ayaa la wadaagaya bulshada soomaaliyeed sida looga hortagi karo cudurkan coronavirus taasi oo halis bacan ku haya meelo kala duwan oo caalamka ka mid a
horta awalan waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo weli maaragtay cudurka khatartiisa inay jirto weliba si aada iyo aad ay u jirto tusaale ahaan wadanka maraykanka guud ahaan marka la fiiriyo lambarka shan milyan buu ku socdaa cudurku dadka uu asiibay maalintii guud ahaan maraykanka wuxuu uu dilayaa cudurku hadda maalmahan ugu dambeeya oo dhan boqol waxka wax ka badan maaragtay kun iyo boqol gaarkeeda qof buu dilayaa haddii la fiirshay statekana hadda minnesota annagaan ku noolnahay twin citieskina waaxiskooda agaarkooda maalintii wuxuu marayaa averageka cudurka uu ku dhacayo la helayo toddoba boqol number ka koreeya maanta kale toddoba boqol iyo soddon iyo kow qof maalmo sideed boqol buu gaaraa maalmo sagaal boqol buu gaaraa dhimashada maanta waxay lix qof bay ahayd marka waxay isku raacsan yihiin dhammaan maaragtay dadka maar daraasiinaya cudurkan ay kamid tahay minnesota health chambers ay kamid yihiin c d c-ga waxay kulligood isku raacsan yihiin markii nolosha dib loo furfuray yani maqaxyaha dib loo furay yani dib looga soo laabtay restrictionki iyo cusladii badnayd laga soo laabtay cudurku markaas inuu laba kacleyn xoogle inuu sameeyey oo mawjad xoogle uu dib ugu soo laabtay marka taasi waa midda keentay gobolada mareykanka qaarkood in maaragtay dib loogu laabto yani restrictionski dib loogu laabto oo dadka yani karantiilkii la geliyo hadda stateka hadda minnesota qudhiisa mandayda oo ah bisha saddexdeeda waxa ka bilaaban doonta dib uga bilaaban doonta in dib loogu laabto maaragtay cusladii qeyb ka mid ah tusaale ahaan maqaxyahoo kale in maaragtay in la fariisto gudahooda la diido marka waxay arrimahaas ku tusinayaan in cudurkii weli ay khatarta si aada iyo aada u jirto uu si aada iyo aada u faafayo waxaa jira maaragtay shucuur dadka ama dareen ku jira oo in xaaladii kulole laga gudbay oo kale dadku iska dhaadhiciyeen baa jirta taasoo marka keentay inay aada iyo aada isu dhexgaleen in maaragtay yani maqaxyihii caad loogu laabtay taasina marka ay keentay marka laba kacleynta xooggalo cudurku la imaaday waxaan rabaa inaan usoo jeediyo walaalahay dadka soomaaliyeed dhammaantood in qof walbaaba uu taxadarkiisa qaato naftaada waa yani ammaana ilaahay kugu dhibtay adigu aadan lahayn weeye ilaahay baa subxaana watacaala iska leh wax sababa oo adiga kuu keeni kara naftaada khatar gelin kara qofku inuu qaato diinteenu ma ogola yacni caqliga runtii saliimka ah oo fayowna ku tusin maayo
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysan ah waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi iraaqa ayaa sheegtay in taliyaha ciidamada dhowrista sharciga genaraal ted khaliifa laga qaaday xilkii uu u hayay ciidamadaasi kadib markii lagu eedeeyey faldambiyeedyo ay galeen ciidamadiisa waxaa sidoo kale la sheegay in xabsiga la dhigay ciidamo lagu tuhmay in ay la kulahaayeen faldambiyeed loo geystay wiil aad u daayar oo halkaasi la arkayay markaasi ciidamo ku hararisan oo dhibaato u geysanayay ilmaha yare oo ah wiil aad u daayara ayaa waxaa ka muuqday cabsi iyada oo qaar ka mid a ciidamadaasi ay ku wareegsanaayeen muuqaalana qaar kalena iyagu ay ka duubayeen iyada oo telefoonka gacanta u ahaa waxyaabaha looga duubayay muuqaalka muuqaalkana ayaa laga maqlayay coda nin weydiinaya ilmaha yare hooyadiis midabkeeda iyo cidda uu la nool yahay haddii aabihiis uu nool yahay iyo haddii kale taliyaha waxyaabaha kaleeta ee lagu dhaliilay waxaa ka mid a habaacsanaana dhanka hogaanka iyo markaasi mas-uuliyadda loo xilsaaray sidaasi daraaddeedna waxa ay tani keentay in xilka laga xayuubiyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi iraaqa mustafa al kadamiya ayaa sheegay in markii uu arkay hogaan xumida taliyaha xakamayn la-aanta ciidanka iyo kutumashada sharciga in uu amray wasaaradda arrimaha gudaha in ay arrintaasi dib u eegto bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi iraaqa ayaa lagu sheegay in ciidamada loogu talagalay xoojinta sharciga dhowrista sharafta aadanaha iyo la dagaalanka dhammaan waxyaabaha xunxun ee sharci darada ku dhaqma in ay iyagu falalka noocaasi geystaan dalka iraaqa waxaa horey uga dhacay falal ciidamadu ay kula kaceen dad rayid ah oo markaasi u badan aruur iyo haweenna ra-iisulwasaarihii hore caadil cabdilmahdi ayaa amar ku bixiyey saamaynta ciidamada sharci dhowrista waxaana uu u xilsaaray genaraal qaliib warki waad ka dhegaysanayseena redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhagaysatay saakaya waa naga intaa